bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qala اlimam abu dawuud raximah اllah tacaalى أwlu kitaabi اlashriba ashribada axkaamteeda kitaabkeedii awalkiisii weeyaan maxalkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii taxriimi اlkhamri khamrada xarimideeda caddaynteedii buu u baab yahay alkan marka wuxuu uga warramayaa abu daawuud ashribada iyo waxyaabaha ku tacalluqay axkaam ah waxyaabaha markaa ashribada xaaraanta ah cabitaanada xaaraanta ah iyo waxyaabahaasu ka hadlaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف ببن علية قال حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر khamrada xarimitaankeeda ayaa soo degay yowma nasala maalinkii uu soo degay wahiya min hamsati ashyaaءa waalxaal hiya iyada oo min khamsati ashyaaءa shan shay xaggood ka ahaatay marka wahiya min khamsati ashyaaءa waa jumla xaaliya weeyaan ay xaala kownihaa tusnacu min khamsatin waxay ka dhigan tahay yacnii taxriimu lkhamraa soo degay iyadoo shan shay laga samaysto khamrada min alcinabi cinabka wاtamri timirta wاlcasali malabka wاlxindati xindada qamadiga wالshaciiri heedda wاlkhamru khamrina maa khaamara alcaqla waa wixii caqliga daboolo oo caqliga markaa yacni dooriyo waثalaaثun saddexna wadidtu waxaan jeclaystay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam rasuulka lam yufaariqnaa inuusan naga tegin xataa yachada ilaynaa intuu noogaga dardaarmo oo yacnii uu noo sheego fiihinna saddexdaa dhexdooda cahdan ballan oo noogaga ballamo nantahi ilayhi aan gaarno ballan aan gaarnoon u dhammaanno yaan jeclaan lahaa saddex inuu nebiga nooga tago waa saddex mas'aloo ijtihaad iyagu ay iskugu khilaafeen asxaabtu ayaa wuxuu leeyahay marka saddexdaa mas'alo inuu nebigu noo caddeeyaanba jeclaa lahayn aljaddu awowga iyo walkalaalatu kalaalada aljaddu walkalaala yani aljaddu walkalaala waxaa weeyaan aljaddu maca alikhwa ayb mayd yacnii nin dhintay oon ilmo ka tegin ee aabba asal toos ana aan ka teginoo aabbihii aabbihiina oo uuna noolayn ee markaa uu joogo awow iyo walaalo la siman ayb waa mas'alaة اljaddi wاlikhwa saxaabadu isku khilaafeen abu bakr iyo wuxuu fadwooday iyo isagu ana aljadda yani walaaluhu waa dhacayaan maca aljaddi lianna aljadda abun awowgu waa aabbo oo kale aabbuhuna walaalaha waa ridi jiray walaala iyo awow waxba inaynan qaybsanaynin buu ku tegey abu bakar zayd ibnu haabitna wuxuu ku tegey inay wada qaybsadaan maadaama qurbiga ay isku mid ka yihiinoo awowguna oo aabbo kusoo meydka ugu soo dhowaaday walaaluhuna walaaluhuna ay meydka aabbo ugu soo dhowaadeen kulli aabbaa loogu soo wada dhowaaday awowgu aabbuu ku soo dhowaaday walaaluhuna aabbay ku soo dhowaadeen binaan calaa daalika marka inay qaybsadaana zayd ibnu haabit ku tegey imaamu shaaficina kaasuu qaatay marka mas'aladii sidaa ay iskugu khilaafeen waxay jecl waxay jeclaysteen waxay jeclaysteen inuu ka kaafin lahaa rasuulka sal ا slam ayb aljaddu walkalaala saasaa laga wadaa wa abwaabun iyo abwaab oo min abwaabi ribaa ribada abwaabteeda ka mida wa abwaabun min abwaabi ribaana waxay tahay yacnii riba alfadli riba nasii'a waa layska yaqaano qur-aankii baa ka hadlay ribalfadliga axkaam fara badan oo ka mida nebigu inuu noo caddeeyo oo ballan uu noogaga taga ayaan jeclaan lahaa buu leeyahay marka yacnii jadka iyoiyo ikhwada kalaalada sida loo dhaxlo abwaabun min abwaabi الriba marka saddexdii waxaad moodaa inuu laba camal ka sheegeen ayb ila kalaalada iyada aayadda dambe suurat الnisaa baaba lagu bayaaniyey ayb xadiidkan cumar mimbarka korkiisuu ka sheegay hadalkan ayb inkastoo xadiidkani uu u muuqdo min kalaami cumar inuu yahay haddana laakiin lahu xukmu rafci oo culimmada kutubta masaaniidday ku soo saareen xadiidkan iyagoo markaasi ka dhigaayo xadiidkan inuu yahay xadiid musnad ah oo marfuuc ah inkastoo hadalkii cumar yahay haddana shay yacnii saxaabadii oo dhooban mimbarka korkiisa uu ka sheegay weeyaan waana shay markaasi xugun muhiima taabanaayo wax isagoo kale marka ijtihaad boos uga furan maaha saa darteed marka xukmu rafci ayuu leeyahay ibnu xajar saasuu yidhi ayb xadiidku wuxuu deliil u yahay markuu leeyahay nasala taxriimu اlkhamri yowma nasala wahiya min khamsati ashyaa khamradiiyo shan laga samaysto cinabka timirta malabka xindada iyo shaciirta madhabkii kuufiyiinta abuu xaniifa ayaa uu xadiidku radinayaa oo culimmada iyaga cinabka khamrada laga sameeyo waa ijmaac yacnii wixiisa yar iyo wixiisa badanba in xaaraan uu yahay khamrana ay tahay cinabka ta laga sameeyaa inay khamro tahay isla markaana qofkii cabaanlaxadaayo waxeeda yar iyo waxeeda badanna isku mid inay yihiin laa khilaafa fii daalika laakiin wixii cinab ka soo haray khamro ma lagu sheegi karaa mase laguma sheegi karo min hunaa marka jumhuurtii iyo waxaa isku qabteen kuufiyiinta kuufiyiinta markaan leenahay marka waxaan u jeednaa abuu xaniife iyo dadkii raacay isagu wuxuu leeyahay cinabka unbaa khamro la yidhaahdaa carabtuna saasay taqaanay innii araanii acsiru khamran cinaban waay cinabkay khamro ayay u taqaanay saa darteed marka waxay yidhaahdeen luqa ahaanna shaciir iyo xinday wax laga samaystay lama dhaho khamro sharcigii markay timaadana waxaan leenahay wixii noocaasa wixii cinab ka soo haray khamro ma ahane hadday wax sakhraamisay khamro noqonaysaa walidaalika waxay kala qaadeen waxa yar iyo waxa badan oo waxay yidhaahdeen wixii cinab ka soo haray qofku haddii uu wax yar ka cabana xaaraan maaha oo aan sakhraaminaynin wax badan oo sakhraaminaysa haddii uu ka cabana waxaa weeyaan markaas xaaraan buu ku dhacay waana la xadaya laakiin wax yar ma loo xadaayay dhahaan waa hayruulcinab khamriga ah qaliil iyo kaiiray u kala qaadeen ama alcinab qaliiluhu wa kaiiruhu sawaaun ayb waana madhab marka aad loogu naqdiyey oo culimmada badankood diideen axaadiidtanna ay deliil u tahay sax inuusan ahayn kaas khamrada haddii laga sameeyo malab iyo haddii laga sameeyo galley iyo haddii qamadi laga sameeyo haddii cinab laga sameeyo waa un khamri waxooda yar sida cinabka oo kale ayaa ay la xugun tahay shaygeeda yar iyo waxeeda badan waa isku mid ayb xadiidku marka macnahaasuu cumar u soo qaatay qaacido guudna waa dhiibayoo wuxuu yidhi waalkhamru khamradu maa khaamara alcaqla waa wixii caqliga daboolo waxay rabtaa ka samaysnaato ama canab ha laga sameeye ama galley ha laga sameeye ama saliid ha laga sameeyee wax allaala waxay ahaataba khamri waa wixii caqliga daboolo ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna عباad بن موسى الkhtلي qال أخبرna إسماعيiل يعnي بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاaq عن cمر عن cمر بن الخطاaب qاaل لma نزل تxريiم الkمر khamrada تaxriimkeedu markuu soo degey cmarkana marka waa amir بن شhraxيil اhmdاni weeyaan cmr بن شhraxbiil الhmdاni can cumar bni اlkhaaab qaala lamaa nasla taxriimu اlkhamri markuu soo degay qaala cumar cumar wuxuu yidhi allaahuma bayin lanaa ilaahu noo caddee fi lkhamri khamrada sha'nigeeda bayaanan caddayn shaafiyan shifaa'an yacnii lagu caafimaado caafimaad fanasalat ilaayatu baa soo degtay allatii fi lbaqara ku jirtay yas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysiri khamrigii iyo qamaarkii bay ku su'aalayaan qul fiihimaa ifmun kabiiru wamanaaficu linnaas qul waxaa tidhaahdaa fiihimaa khamrada dhexdeeda waxaa ahyo maysirku imun kabiirun dembi weyn qaala middaani marka waa inay dembi dhibaata inay tahay bay aayaddan una caddaysay amar iyo nahyi male iyada laakiin waa laga dhadhansan karaa fa duciya cumaru cumar baa markaa loo yeedhay fa quri'at calayhi waa lagu akhriyey korkiisa qaala allaahuma bayin lanaa fi lkhamri ilaahu khamriga shahnigeeda nooga caddee bayaanan shifaa'an bayaan aad u caafimaad ah fanaزlat اlaayat alatii fi الnisaa baa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaaraa salaadda ha u dhowaaninnina idinkoo sakhraansan wakhtiyadii qaar baa marka lasoo xarimay markii hore dhibkeeda unbaa la sheegay haddana wakhtiyadii baa gabal laga xarimay salaaduhu waa isku dhowdhow yihiin intooda badan owqaad badan baa marka qofkii aanu khamro cabaynin si uu u tukado ayb fakaana munaadii rasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga kii yani naadinayey wuxuu ahaa yani mu'adinkiisu wuxuu ahaa idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la aqiimo naadaa waa dhawaaqayayo alaa laa yaqrabanna salaata sakraan salaadda qof sakhraansan yaanu u soo dhowaanin faduciya cumaru baa loo yeehay faquri'at calayhi waa lagu akhriyey korkiisa faqaala allaahuma bayin lana fi اlkhamri bayaanan shifaa'a فنزلت هذه الآية baa soo degtay فhل أنتم منتهوuن يا أيuهa الذيiنa آمنوا إنما الخمر والمaysر والأنصاب والأزلام رجس من cمل الشhيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوuن إنما يريد الشhيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمaysر ويسدكم عن ذكر اللahi وعن الصلاaة فhل أنتم منتهوuن ayaa soo degtay قاaل cمر cمر waxa uu yidhi انتهaynaa waan ka joognay ayb ilaahu waa ka joogsannay markii dambea marka wuxuu arkay cumar marka bayaan dhammaystiran inay aayaddanba tahay marka aayadihii hore laftirkoodu bayaan waa ahaayeen laakiin tadriij dadkaa tartiib tartiib looga reebayo khamrada marka wax lagu balaysan yahayo waxay ahayd marka dadku muddo dheer ay barteen oo hal marsay uga go'aano ay iska adkayd iyadoo haddana dadka dadka ugu diinta badan ay saxaabadu ahaayeen ayaa haddana tartiib tartiib looga reebay ayb ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa khamrada inay xaaraam tahay oo la reebay in la isticmaalo ama la cabo sina in loo isticmaalo ama loo cabo ayb khamrina marka waxaa weeyaan wixii caqliga daboolo xadiid kale wuxuu dhihi doonaa kullu maa askara kullu muskirin xaraamun ayb kullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamaya waa xaaraam ayb oo riwaayo kalena waxay leedahay kullu muskirin khamrun wax allaale wixii wax sakhraamaya waa khamri erayga marka khamri marka la leeyahay cinab keliya maaha wax luqad keliya laguma socdee luqadii iyo sharcigii iyo dadkii qur-aanka lagula khidaabay oo waxyigu markuu soo degaye lagula hadlay khamri waxay u fahmeen cinabka iyo timirta midda laga sameeyo mid walba iyagaana marka asxaabu luqa iyaga ahaa iyagii carabta ahaaba kama fahmin cinab keliya see marka dad ka dembeeyey ay uga fahmayaan khamriga cinabka keliyaa la yidhaahdaa marka waa la yaab ibnuulqayim tahdiibu sunanka axaadiid badan buu tilmaamay bukhaariyo muslim waxay wariyeen buu yidhi min xadiidi anas ina alkhamra xurimat waalkhamru yowmaidin albusru watamru khamradii waa la xarimay maalinkii la xarimaayeyna khamradu waxay ahayd timirtaa laga samaysan jiray reer madiina timirtay ka samaysan jireen ayb وفي صحيiح مسلم عن أنس قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شhراaب يشhرب إلا من تمر aيadii khamrada xarimtay waa soo degtay iyadoo madiine aysan oolin ilaa khamro timira laga sameeyey maahan khamro markii alla uu yidhina iyagu ma dhihin annagu maba haysanaba cinabe teenaanaan wadaynaa ma aysan dhihin bal tii ay iyagu isticmaali jireen timirta laga samay jiray khamro oo aqoonsadeen وفي صحيiح البخاaرiيi عaن أنس xurimat عalayna الkمru khamradii baana laga xarimay buu yidhi xiina xurimat markii la xarimay wamaa najidu khamra الأcnaab cinabka khamradiisa maba heli jirinba ayuu yidhi ilaa qaliilan wax yar maahne وcaamaةu khamrina albusru والtamru khamradaan cabi jirnay waxay u badnayd busri iyo timir busraha waa nooc timirta ka mida waa intay markay jaallaha tahay وفي صحيiح البخاaرiيi أيضا عن بن cمر نزل تxريiم الخمر وإna بالمdينة يومئذi لaمسة أشhربة mا فيiha شhراaب الcنب maba oolinba madiina وفي صحيiحayn عaن أنس كنtu ayb kuntu usقي أbا cubaydaة waraabinaya وأbا طلحةa وأbya بنa كacبi فضيiخa زahوin وatamrin ayaan waraabinaya فضيiخa زahوin waa busrada laftirkeeda khamre laga sameeyey timir فajaءahu haakim baa u yimid فqاaل إن الخمر قad xurimat faqاaل أbu طلxةa qum ya أنس faأhriqhaa marka waa naloo yimid markaasaa nala yidhi iyadoo timirtii khamradeeda ay noo taallo khamrigii waa la xarimay abu طalxa daadi buu yidhi marka khamradan haddii marka khamradu cinabka keliya un loo yaqaano maysa iska daadiyeen axaadiid fara badanoo marka macnahaasuu keenay markaasuu wuxuu yidhi iبn الqayim fahaadihi النصuuص الصaحيixaةu الsariixaةu fii dukuuli hadihi الأشhribaةi المتخذة من غyر الcنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن xadيiثtan waxay marka taabanaysaa buu leeyahay waa صaحيiح waa صarيix waxaana soo gelaayo khamrada cinabka waxa aan ahayn laga sameeyey magaca khamro ayay soo gelinaysaa axaadiiثtan luqadii uu qur-aanka ku soo degay waquuطiba biha صaxaabaةu lagula khiطaabay ayb xadiita xadiidtan marka iyo nusuustan sidaa soo gelinayso muqniyatun can الtakallufi waa mid ka deeqtoon takalluf fii ihbaati tasmiyatihaa khamran biاlqiyaasi maca karati الnisaaci fiihi in lala aado khamrigu waa cinab inta la yidhaahdo kuwan kalena waxa laga sameeya khamrada laga sameeyo laftirkeeda khamran ku tilmaamaynaa qiyaasan yanii cala alcinab inagoo cinab uga qiyaasanayno iyo hadhow asmaa'du qiyaas ma galaa mase ma gala iyo doodaas dheer waa looga maarmay axaadiidtaanu yidhi baabulqiyaas in la aado dooddaad isku dheeraynaysaa nimankan kuufiyiintu marka dood kaley kuu haayaan haddaad tidhaahdid khamradii magaceedii baan timirta iyo malabka in khamro la dhahaan waxaan uga qiyaastay cinab haddaad tidhaahdid iyagu meelay kuu fadhiyaan waxay ku leeyihin asmaa'da qiyaas ma gashaa yani hal ilqiyaasu yadkhulu fi اlasmaa asmaada ma gelayaa mase ma gelaya hadhow khilaaf iyo war iyo dood badan baa lagu gelayaa laakiin axaadiidtan faysal waayuu leeyahay faid qad habata tasmiyatuhaa khamran fatanaawala lafdu الnusuusi lahaa ka tanaawulihi lisharaabi اlcinabi sawaaءan tanaawulan waaxidan isku sibay marka usoo wada galeen فhadihi طريiqaة qariibaة mansuuصaة sahلaة turiixu min kulfaة الqiyaasi fi اlsmi واlqiyaasi fi اlxukmi ayb waxyaabahaasoo dhan bay marka kaaga raaxaynaysaa qiyaaskii laftirkiisii marka la fiiriyana qiyaaska jeliga wuxuu keenayaa cinab iyo غayrkiis in la simo لأnna تaxriima qaliili شharaabi الcinabi mujmac calayhi wain lam yuskir ayb cinabka waxa yarka haddii laga cabo khamradiisu waxaa lagu ijmaacay inuu xaaraan yahay ee middan maxaa iyada laftirkeeda hadday wax sakhraamisay haddaanay sakhraaminin mar haddii iskaarka la fiirinayo cillo laga dhigtay ee iskaarka kanna waa ku jiraa tanna waa ku jiraa soomaqaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can sufyaan qaala xadaanaa caطaءu bnu saa'ib can abi cabdiraxmaan asulamiy can caliyin ana rajula min alansaar nin ansaarta ka mida dacaahu u yeedhay وcabdالرaحmaan بna cawفi isaga cabdiraحmaan بn cawf fasaqaahumaa waa waraabiyey khamre ayuu ka waraabiyey qabla an tuxarama alkhamru intaan khamrada la xarimin faأmahum caliyu cali baa imaam u noqday fi اlmaqribi salaad maqrib faqara'a wuxuu aqhriyey qul yaa ayuha اlkaafiruun fakhallaطa fiiha waa isku dardaray fanaزlad waxaa soo degtay yaa ayuha اladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaaraa xataa taclamuu ma taquuluun suuraddii buu isku khasqasay marka cali aayaddan baa marka soo degtay xadiidkanna xadiid saxiixa waaye caطaa'u bnu saa'ib inkastoo ikhtilaad ku dhacay haddana laakiin sufyaanu hawri wuxuu ka mid ahaa dadkii awaa'isha ahaa qabla alikhtilaad ka wariyey ayuu ka mid ahaa sidaa darteed marka xadiidku waa saxiix qaala xadaثana axmed bnu moxamed almarwasiy qaala xadaثana caliyu bnu xusayn can abihi can yaziid annaxwiy can cikrimata can ibni cabbaasin qaal yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaaraa iyo wayas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysiri qul fiihimaa ifm kabiiru wamanaaficu linnaas nasakhathumaa labadan waxaa nasakhay alatii fi اlmaa'ida inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaab aayaddaa dambaa nasakday macnaha wuxuu ka wadaa aayaddaas dambaa aad yani annasku bimacna albayaan ayuu ka wadaa aayaddaa dambaa sii bayaanisay qال xadaثna سulaymaan بن xrb qال xadaثna xamaad بن زayd can haabiti can أnas qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa saaqiya اlqowmi qoomka kii waraabinayey baan ahaa xayثu xurimat اlkhamru markii khamrada la xarimay fii manزili abi طalxa guriga abi طalxa wamaa sharaabunaa sharaabkeennuna yowmaidin maalinkaa muusan ahayn ila اlfadiiqu unbuu ahaa busraha timirta la yidhaahdo waxa mriga laga sameeyo unbuu ahaa fadakhala calaynaa rajulu nin baa noo soo galay faqaala ina alkhamra qad xurimat markaabuu wuxuu yidhi khamradii waa la xarimay wanaadaa munaadii rasuulillahi sal ll salam nebiga kii marka xaggiisa ka naadinayey ayaa dhawaaqay faqulnaa waxaan nidhi haadaa munaadii rasuulillahi sal l slam kan waa nebiga ninkii wax ka gaarsiinayo xaggiisa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa khamradu timirba ha ahaatee cinab keliya inaan lagu koobin waxaa kaloo laga qaadanayaa qabuulu khabari اlwaaxid qofka keligii khabarka uu soo sheego in la aqbalahayo dadkan iyagoo albaraa'at اlasliya ku taagnaa ilaa khamrada awal waa iska bannaanayd waxayna ku bannaanayd nas ma bannaynine baraa'a alasliyay ku bannaanayd iyagoo iska wada hal nin u soo galay wuxuu yidhi khamradii waa la xarimay waa khabar khamradii waa la xarimay way ka aqbaleen waa ka joogeen ma aysan dhihin laba qof noo noogu imaada iyo saddex keena iyo ha tawaaturto iyo mutawaatir ha noqotay ma dhihin waxaa laga qaadanaya marka qabuulu khabari اlwaaxid halka nin warkiisa in la aqbalo mas'alatu khabari اlwaaxid markay culummadu ka hadlayaanna hal nin warkiis kama wadaane waa wixii aan mutawaatir ahayn oo dhanay ka wadaan markay kitaabbada ku qorayaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan alcinabu cinabku cinabka yucsaru la miirayo lilkhamri khamro darteed loo miiranayo cinabka la miirto oo liajli اlkhamri loo miirto qaala xadaثana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثana wakiic bn اljarax can cabdilcaزiiz bni cumar can abi طucmata mowlaahu cabdiraxmaan bni cabdillaahi اlgaafiqiy annahumaa samica bna cumar ibni cumar bay maqleen yaquulu isagoo dhahaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh aali wasalam rasuulku waxa uu yidhi lacana allaahu alkhamra khamrada allaha lacnado wa shaaribahaa kan cabo wa saaqiyahaa midka waraabiyo wa baa'icahaa midka iibiyo wa mubtaacahaa kan iibsado wa caasirahaa midka miiro wa muctasirahaa midka miirto oo isaga naftiisa u miirto oon dad kale u miirin ama midka isagu ha la ii soo miiro yidhaahdo labadaas macno waa muctasir ah midka yacni isaga miirto ama dalbo in loo soo miiro waxaamilahaa midka qaado walmaxmuulata ilayhi kan xaggiisa loo soo wado intuba khamrada marka waa lagu lacnaday kan cabaayo kan saaqiga ah waraabinaayo kan iibiyo kan iibsado kan miiro kan miirto kan xambaaro kan loo xambaaro sideed baa khamrada lagu lacnaday marka sideed qofood waxaa laga qaadanaya marka xadiidka khamradu inay xaaraam tahay beeceedana inuu xaaraam yahay ka shaqaynteeduna inay xaaraam tahay gaal iyo muslim kow ahaadaba oo qofku hadduu yidhaahdo yacni aniga gaalan ka iibsanayaa bis khamrada qof muslima ka iibin maayo waa xaaraam iyada xataa maxaa yeele lacnadan waa tanaawulaysaa waa soo gelaysaa tan kale gaalka laftirkiisa shareecada furuucdeeda waa lagula khiaa waa yacni waa faran tahay yani sharciga wixii uu waajib yeelay wuxuu xarimay iyo gaalku sharcigu waa waa laga rabaa ee waanay ka ansaxaynin waajibaadka ilaa uu tawxiidka la yimaado maahane laakiin waxaan xaaraantaa iyo loo looma ogolo isaga laftirkiisa sidaa daraaddeed marka qofku inuu yidhaahdo ma ahan gaalo haddii laga iibiyo dhib male muslim baa daran iyo waxaasoo dhan maya wcaasirahaa wamuctasirahaa weeyaan hadda maxalushaahidka aan ka rabno kan miiraayo iyo midka miiranaayo cinabkii baa marka qofka uu soo qaadaya waa miiranaya wuxuu miiranayaa liajli inuu markaasi ka dhigto khamri inuu ka dhigto kaasi marka waa xaaraam lacnaduna waxay tusaysaa yani dembi weyn inay tahay shaygaani uu yahay kabiira min alkabaa'ir inay tahay tarjamada iyo marka xadiidku way iswaafaqayaan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi اlkhamri khamrada tukhallalu la khalaynayo khamradii khal laga dhigaayo khal قال xadثna زهyر بن xرب qال xadثna وkيiع عن سفyان عن السدي عن أbي هuبيرة عن أنس بن مالك أن أbا طلحة سأل النبي صلى اه عليه وسلم abuu dalxa nebiguu su'aalay can aytaamin agoon ayuu xaggood ka su'aalay wariuu khamran khamro dhaxlay ilmo agoomanoo khamro dhaxladay ayuu su'aalay nebigu u soo weydiiyey qaala waxa uu yidhi ahriqhaa khamradaasi daadi oo qub qaala waxa uu yidhi afalaa ajcaluhaa miyaanan yeelaynin khallan khal miyaanan ka dhigaynin soo intaan u khaleeya ka waran khal intaan ka dhigo khalkaasi marka aan beec geeyo qaala laa buu yidhi maya sidaa ha yeelin oo khal ha ka dhigin buu yidhi xadiidkanna marka waa xadiid saxiixoo muslim baa wariyey qaala abu daawuud abuu hubayrata huwa yaxya bnu cabbaad alansaariy weeyaan khamrada marka khalka laga dhigo alimaamu اnawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi hada daliilu shaaficiyi waاljumhuuri xadiidkan waa deliilkii shaafici iyo jumhuurka annahu laa yajuusu takhliilu اlkhamri waa maxay waxay qabaan iyagu khamrada in la khaleeyaa oo khal laga dhigaa inaysan bannaanayn walaa tadhuru biاtakhliili khal in laga dhigana ma ku daahiroobayso khamrada haadaa idaa khallalahaa waa haddii markaasi uu ku khaleeyo bikhubsin aw basalin aw khamiiratin aw gayri daalika wax uu ku daray khamiir ama basal iyo wax uu ku dhex darayoo khal u gedisayba weeyaan kaasi ayb mimaa yulqaa fiiha waxa lagu rido khamrada dhexdeeda fa hiya baaqiyatun calaa najaasatiha najaasnimadeeday baaqi ku ahaanaysaa wixii ay ku dhacdo iyo agagaarkeedana way najaasaynaysaa xalaalna ma noqonaysuu yidhi amaa idaa nuqilat min ashamsi ila adilli taasi waa wax haddii lagu dara iyo waxyaabahaas laakiin haddii khamradii laga soo qaado yacnii qoraxdii ayaa laga soo qaaday hoosaa la soo dhigay aw min adilli ila shamsi ama hooskii baa laga qaaday qoraxdii baa la dhigay waa isbedeshay marka iyadii baa isbedeshay fa fii طahaaratiha wajhaani liasxaabina wuxuu yidhi asxaabteenna laba wej ayay mas'aladaas ka qabaan shaafici qowl kuma leh isaga asxaabtii baa ku leh laba wej bay ka qabaan asaxuhaa labada wejkan ugu saxnimo badan tadhuru way daahiroobaysaa weeyaan buu yidhi hada اladii dakarnaahu min annaha laa tadhuru إida khullilat biilqaa'i shayin fiiha huwa madhabu shaaficiyi waaxmada waاljumhuur middan aan sheegnay oo ahayd khamrada haddii wax lagu dhex rido oo ay sidaasi khal ku noqoto ma daahiroobayso ma xalaal noqonayso waa madhabka shaafici iyo madhabka axmed iyo jumhuuru اlculamaa madhabka ay qabaan weeyaan buu yidhi waajmacuu waxay ku ijmaaceen culimmadii annahaa idaa ida inqalabat binafsihaa khallan suuro saddexaad waa hadday iyada nafsaddeeda iyadoon la qaadin meel la dhigin wax lagu darin sideedii bay isku beddeshay khal ayay noqotay dahurad inay daahiroobaysay ku ijmaaceen waa daahir sidaa ay ku ahaanayso suxnuun almaaliki baa waxaa laga wariyey buu yidhi annahaa laa tadhuru inaysan daahiroobaynin laakiin wuxuu leeyahay warkaasi hadduu ansaxo xataa ijmaacii baa ka horreeyey isaga ayb marka saddex suuro ayaa meesha ku jirto mid waxaa weeyaan in wax lagu dardaro oo gacmihii qofka intuu farsamo geliyo khal uu u beddelo uma bannaano taasi waa xaaraam suuro labaad waxay tahay in meel inta laga soo qaado meel kale la dhigo laakiin waxbaan lagu darin waa midda marka shaaficiyada dhexdooda khilaafka ka taagan oy leeyihiin waa iska daahiroobaysaa wejkaas saxaasaa uu qabo midda saddexaadna waxaa weeyaan iyadoon la rarin meelna la dhigin ee waxna lagu darin sideeda inay isku beddesho markaas waxay culimmadu ku ijmaaceen inay daahiroobayso xalaalna ay tahay inay daahiroobayso xalaalna marka ay tahay taasay ku tageen labadaas saddexdaas suuray marka leedahay middaa khilaaf baa ku jira labada kalena sidaasay kale yihiin ayb xadiidkan marka hadda wuxuu leeyahay khal miy ma uga dhigaa marka mucaalajo inuu ugaga dhigayaa muuqato marka nebigu waa diiday kanaa deliil u aba yacni haddii wax lagu dardaro sidaa inaynan daahir ku noqonaynin ama in khamradii la yeesho la haysto liajli in khal hadhow laga dhigto waxaa ka dhalanaya marka sadu dariica yaa loo reebo qofku wuxuu dhahayaa markaasi khamraan iska iibinaya aniga waa soo gadanayaa ujeedkayguna inaan khal ka dhigtaan rabaa ayuu dhehi lahaa haddii takhliilka la ogolaan lahaa marka takhliilkii waa la xarimay saddan lilbaab albaabkaas oo dhan si loo daboolo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alkhamru khamrigu mimaa hiya maxay bay xaggiisa ka ahaataa oo khamrada maxaa laga sameeyaa maxay ka ahaataa qال xadaثna الxaسن بن عalيi وhuوa الxulwaniي أbu عalيin الkhلاal qال xadaثna yaحya بن aadم qال xadaثna إsrاaئيل عan إbrahيma bni muhاaجir عan الشhacبي عan النعmaan bni baشhيir qaala qaala rasuulu الlahi sl اه sلم إna min الcinabi khamran cinabka xaggiisa waxaa ka ahaata khamro وإna min التamri khamran وإna min الcasل khamran وإna min الburi khamran وإna min الشhaciiri khamraa waxyaabahan o dhan marka khamraa ka timaado intanna laguma xasrinine alhamru maa khamara alcaqla kullu muskirin khamrun qaala xadaana malik bnu cabdilwaaxid abu hasaan qaala xadaana muctamir qaala qara'tu calى اlfudayl yacni bna maysarata can abi xariizin ana caamiran xadaثahu ana nucmaana bna bashiirin qaal samictu rasuula اllahi sal ا slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina alhamra min alcasiiri ina alhamra khamrigu min alcasiiri buu ka ahaadaa xaggiisa la tuujiyo wazabiibi zabiibkii waاtamri wاlxindati wاshaciiri wاdurati gallaydii wainii anhaakum can kulli muskirin wax kastao wax sakhraamiyan ani waa idinka reebayaa ayb wax allaale wixii wax sakhraamiyana waa idinka reebaya ayb khamrada marka cinabka iyana xilligooda inaanay jirin ama aynan heli jirin iyaga axaadiidtii hore ayaan kusoo tilmaamay ina alhamra min alcasiiri wاzabiibi wاtamri wاlxindati wاshaciiri wdurati wadurati buu kan kusoo dara waa galleydi casiirkana cinabka u jeeda qال xadaثna muسى بن iسmاعيiل وhuوa أbu سلمة التبوذaكiي qال xadaثna أbاn qال xadaثnii yaحyى عan أbي kaثيir وhuوa يزيد بن cabdالرحمن عan أbي هurayرaةa أن rasuul الlahi صلى اه عل sلم qاal alkhmر min haatayni khamradu labadan bay ka ahaatay الشhajaratayni ee labadan geedo النkلةi والcinabati geedtimireedka ee cinabka baab النahyi عan الmuskri baabu bayaani nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteedii u baabaya can ilmuskiri waxa wax sakhraamiyo layska reebay qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud wmoxamed bnu ciisa fii aakhariina maca aakhariina qaluu xadaثna xamaadu yacni bna zayd can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaal qaala rasuulu اlahi sal ly slam kullu muskirin khamrun muskir kastaa waa khamri wkullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamyaana waa xaaraam waman maata qofkii dhinta wahuwa yashrabu alkhamra isagoo khamro cabayo yudminuhaa daa'imayo isagoo khamro cabaayo oo mudmin oo daa'imay khamradii lam yashrabhaa ma cabo fi laakhirati aakhirada ku cabi maayo marka aakhiro kuma cabaayo baqawi sharxu sunnaha wuxuu ku yidhi xadiidka macnihiisu waxaa laga wadaa laa yadkhulu اljannata jannada ma gelaayo macnaheedu maxaa yeele lianna alkhamra sharaabu ahli اljanna khamradu waa dadka ahlu jannada sharaabka ay cabbi doonaan wa marka ninkii khamro adduunyada ku daa'imo aakhiro kuma caba janno ma gelaya baa laga wadaa ilaa nin janno galay khamro waa loo diidayaa nin janno gale waxba looma diida wa fiiha maa tashtahiihi اlanfusu wataladu lacyun wa antum fiiha khaaliduun marka macnaha laga wada waxaa weeyaan buu yidhi laa yadkhulu اljanna weeyaan macnaheeda ayb laakiin marka jannada ma gala marka la leeyahay dee fii zumrati اlawaliin dadka hore lama galo oo yacnii waxaa dhici karta inuu cadaab soo maro amase yacnii in macnihii waciidka lagu xambaari jiray in lagu xambaaro waayo hadduunan xalaashanin qofka khamri ou cabagaal kuma noqdo waa dembi dunuubta ka mida haddii marka intuu khamradii cabo oo jannada ma gelaayo marka la leeyahay macnaheedu waxaa laga wadaa fii zumrati اlawaliin iyo ma mutaysanayo iyo yacnii horaanta horeba jannada ma gelayo waa la ciqaabayaa ciqaabkii marka lagasoo lasoo dahiraa jannada uu soo gelayaa iyo waxyaabahaas marka in lagu fasiro ama mashii'ada alle in loo daayo inuu alle hadduu doonana waa cadaabaya hadduu doonana waa iska dhaafaya ayb marka wuxuu yidhi riwaayada bukhaari ku sugnaatayna waxay leedahay waman maata wahuwa yashrabu اlkhamra yudminuhaa uma lam yatub minha riwaayada bukhaari waxay ku daraysaa uma lam yatub minha aan ka toobadkeenin marka haddii uu ka toobad keeno uu iska dhaafo ka toobad keenana waciidkan ma ku dhacaya markaas ilaahay toobada waa ka aqbalaya tooba hadday saxiix tahay ayb uma lam yatub minha riwaayadaasaa sii fasiraysa mara ayb xadiidkan marka kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam dhahayana imaam axmed waxa uu yidhi kitaabuulashriba kitaab la yidhahdou leeyahay ibnu xajarna uu ka sheegay ibnu taymiya laftirkiisa qawaacid nuuraaniyaha wuu ku sheegaa imaamu dahabina waa sheegay kitaabkaas inuu imaam axmed leeyahay kitaabkaas oo uu masaa'ishan keliya uga hadlay ashribada ayuu wuxuu ku yidhi xadiidkan kullu muskirin innahaa jaa'at can cishriina saxaabiyan labaatan saxaabi ayay ka soo aroortay xaggooda labaatan saxaabi ayaa warisay inteeda badanna marka alimaam axmed waa soo wariyey oo yacnii wuu soo wariyey xadiistaas maxalushaahidka marka waxaa weeyaan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam waa layska reebay marka wxii wax sakraaminayo dhan قال xدثنا محمد بن رافع النyسابوري قال xدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يقول عن طاووس عن بن عباس عن النبي sلى الله عليه لي وسلم قاaل كuل مkمر wax kastoo la khamiiriyey oo la khamre laga yeelay khamru weeyaan وكuل mسkirin xaraaم wax kastoo marka wax skraamaya waa xaaraam وman شharبa muskiran wax wax skraamiya qofkii cabo bukisat salaatuhu salaadiisa waa la nuqsaamiyaa arbaciina sabaaxan afartan subax fain taaba hadduu toobad keena taaba allaahu calayhi alla waa ka toobad aqbalayaa fain caada raabicata mar afaraad hadduu u laabto kaana xaqan cala allaahi alla dushiisa waxaa kaana xaqan cala allaahi ilaahay dushiisa waxaa uu iskugu waajib yeelay oo isu xil saaray an yasqiyahu ninkaa inuu ka waraabiyo min qiinati alkhabaal dadka ahlunaarka carunkooda inuu ka waraabiyo qiila wamaa tiinatu lkhabaal baa la weydiiye ya rasuul allah qaala sadiidu ahli الnaar ahlu naarka malaxdooda waman saqaahu sagiiran cunug yar qofkii cabsiiyana laa yacrifu xalaalahu aan aqoonin xalaashiisa min xaraamihi aan ka aqoonin kaana xaqan cala اllahi ilaahay subxaanahu watacaala dushiisa waxaa xaq ku ah uu isa saaray an yasqiyahu inuu ka waraabiyo min tiinati اlkhabaal ayb geeddaas marka yanii malaxdaas ahlu naarka inuu ka waraabiyo ayaa alla subxaanaه watacaala uu isa saaray iinat اlkhabaal marka macnahaas bay leedahay xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa hadalkii cumar oo alkhamru maa khamara اlcaql yaad mooddaa inuu sheegayo kullu mukhamarin khamru kullu mukhamarin kullu mukhamirin mau idin dhigin mukhamarin kullu mukhamirin wax kastoo yacnii daboolo caqliga daboolo miimka in lahoos dhigo saasaa fiic kullu mukhamirin wax kastoo daboolo caqliga khamrun weeyaan waa xadiidkii hadalkii cumar yaa xadiidkan marfuucaana uu tilmaamaya ayb waana xadiid saxiixa inkastoo ibraahim ibni cumar aلصancaani uu ku jiro ayb waana ibraahim ibnu cumar aلصancaani weeyaane maahan ibnu kaysaan ayb kaas marka ibnuاlqaطaan ilfaasi baa ku wahmiyey bayaan اlwahm walihaamka ayb xadiidkan sanadkiisa waa saxiix yeelay ninkaa inuu ku jirowna u qaatay ibnu kaysaanka ibrahim ibn cumar ibni kaysaan inuu yahay iq ah laakiin maahan ibraahim ibn cumar asancaani weeyaan ninkan nooc marka waxaa ku sugan jahaale waxaa ku jirtuu leeyahay xadiidka marka duruq kalena waa ku yimid iyo siyaabo kale qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid marka markuu leeyahay kaana xaqan calى اllahi an yasqiyahu min qiinaةi اlkhabaal waa naartaa marka cusaara waa sadiidu ahli الnaar naartuu galayaa waay marka naarta wax lagu galaana waa wax xaaraamoo layska reebay terjamada iyo xadiidku saas iswaafaqaya قال xdثna qتyبة بن سعيد qال xdثna إسmاعيiل yعن بن جعفر عن داوuد بن بكر بن أبي الفراaت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداللهi qال qاla رsuuل الlه صلى اه علي وسلم mا أskرa kaثيiرهu mا wxii أskرa ou sqraamiyo kaثيiرهu intiisa badan faqaliilهu wxiisa yar xaraamu weeyaan wixii badidiisu wax sqraaminayso yaraantiisu waa xaraam sababtoo culammadu waxay leeyihiin badidu maxay wax ku sqraamisayna koobkii ka horreeyey marka la leeyahay shaygan badidiisu wax sakhraamiyaa lagu leeyahay badida kaba soo qaad inay tahay saddex koob marka laga cabayna in yacnii sakhraanku uu imaanayo hal koob marka in la banneeyo waxaa diidaya yacnii shaygan yacnii koobka saddexaad ninkan markuu cabo uu wareerayo sakhraamaya maxaa keenayana labadii kooboo hore waay kii koowaad iyo kii labaadoo mid saddexaad loo geeyey bilmajmuuc baa sakhraanka keenaya koobka ugu dambeeya ma keenayo sakhraankaayb ibnuulqayim saasuu leeyahay yanii shayga ugu dambeeyo yani maahan khamradii inta la beega in la leeyahay kanna waxbuu sakhraamiyaa intaan oo khamraana waxba ma sakhraamisa maahane waa isku darkooda iyo wadartooda waa wax wax sakhraamiyo wadartuna waxay ka timaadaa sacabkan sacabkan oo la badiyey la badiyey la badiyey ka timaadaa lidaalika marka wixiisa yar wixiisa badan waa isku mid ayb haddii qofku uu yidhaahdo wax yar baan cabayaana inuu wax ka badan cabaana baciid maahan marka waa inteeda badan inteeda yar isku mid si baa loo xarimay ibnu taymiya kitaabu اlistiqaama wuxuu yidhaahdaa dadka nebiidka iyo waxyaabahaas bannaysto iyo samaaca waaan samaac waxaan la yidhaahdo asamaacu اdiiniyu iyou ka hadlaa iyagu dhahayo bidcadu aan kala saari karin bidcada oo iyagu dhahayo marka ashyaa'da yacnii gaargaar ha loo kala qaadqaado oo kanna gaar ha loo yacnii shaygan markuu isu taga tarkiibkuna tarkiibku xukunku saamaynuu ku leeyahay keli keliga waxaa laga yaabaa shaygan markuu keli keli yahay wax saamayna inuusan xukunka ku yeelanin tarkiibkii laakiin inuu xukunkii saamayn ku yeesho uu bedelo ayaa dhici karta marka qiso wuxuu keenaa iyaas ibnu mucaawiya iyo nin bay dhex martay marka waxbuu marka u xujaystay oo uu leeyahay shaygaas kaas maa xaaraama makan baa xaaraan makan baa xaaraana sheeg midna xaaraan maaha intaasoo laysku daray say xaaraan u noqonay buu yidhi marka markaasuu iyaas ibnu mucaawiya wuxuu yidhi adiga waxuu ku su-aalayaa buu yidhi ciid ciid madow oo qalalan haddii inta la soo qaato qofka qof ku sayra ka waran ma dilaysaa maya ayb marka ciiddiiba waxoogaa yar biyaa lagu biya haddii lagu dhufto qofna koob biyaha ama yacni baaldi biyaha saas haddii loogu sayra qof ma dilo ayuu yidhi baaldigaas biyaha iyo waxaa laysku darayaa buu yidhi marka iyo ciiddaas waa la qoynayaa marka waa lagu tuurayaa qofka aad wax uma dilayso waa la qoraxdaa la dhigayaa haddana markii qoraxda la dhigay dhagax weyn noqoto yaa qof madaxa looga dhufanaya waa dilaysaa soo maha haa qofkii marka haddii la yidhaahdo ka warran ciid maa ku dishay biyo maa adiga ku dilay qoraxdaas maa ku dishay haddii loo kala qaado ka warran marka tarkiibka xugun gaaruu leeyahay ka duwan sheega shayga yacni keli ahaantiisa ayb marka waxaad arkaysaa dad maalan shay bidcaa laga reebaya markaas wuxuu ku leeya ii sheeg maxaa xaaraan ah masalligaa xaaraana tidhaahdeen masaajidka la fadhiya maya xaaraana dhahdeen siirada nebigoo la akhriya maya xaaraan ah masaakiin cunto la siiya ma xaaraam ah mawliidkiiuu rabaa maalan ixtifaalka inuu ku bannaysto intaasoo laysu geeyey say xaaraan u noqonaya buu kule iga dhaadhici tan oo kale weeyaan marka tarkiibku wuxuu yeelan karaa khaasiyo kale nin hadduu intuu sujuudo uu salliga akhriyo faatixada iska akhristo yaa uu yidhaahdo marka ataxiyaadkii booskii loogu talagalay ataxiyaad uunan akrinina salli iyo faatixo iyo subxaan rabbi alcadiim isku akhriyo ee uu ku yidhaha ka warrama subxaan rabbi alcadiima xaaraam ah faatixada miya xaaraam ah salliga ma xaaraam mid ii sheeg kan xaaraam midkoodna xaaraan maaha intaas nacan laakiin isugeyntooda meeshaas la keenay baa qalad marka tarkiibku qofka hadduunan fahmin maanta dhan inuu soo taagnaadaa ka yaa imaanaysaqiso saasoo kale macnahaasoo kale ka agdhow buu kitaabulistiqaama ku sheegay qoladii kale marka waxay ku doodayeen baa marka iga maqan oo iyagu ay keli keli u kala ay mid mid ugu qaadqaadayeen laakiin isagu wuxuu u keenay middaan marka ciiddaanuu tusaale u soo qaaday maa askara kaiiruhu wixiisa badan waxay wax sakhraamiyaan faqaliiluhu xaraamun weeyaan wixiisa yar waa xaaraam qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu can malikin can ibni shihaab can abi salamata can caaishata qaalat su'ila rasuulu lahi sal slm nebiga waxaa la su'aalay can ilbitci faqaala waxa uu yidhi kullu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab kastooo wax sakhraamiyaa waa xaraam ayb albitcu marka khamro laga sameeyo waxaa weeyaan malabka laga sameeyo wuuna keeni doonaa bitciga qaala abu daawuud qara'tu calىa yaziida bni cabdirabbihi aljurjusiy qaala xadaakum moxamed bnu xarbin can zubaydiy can zuhriyi bihada alxadiidi biisnaadihi zaada wاlbitcu nabiid اlcasal bidcigu waa malabka la radiyo oo intaa weelal gaara lagu daboolo la radiyo dabadeed marka khamri uu noqdo kaana ahlu اlyamani reer yaman waxay ahaayeen yashrabuunahu inay cabbayaan way cabi jireen qaala abu daawuud samictu axmed bn xambal baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya laa ilaaha ila اllah maa kaana fiihim miluhu maa kaana miluhu yaziid bnu cabdirabbihi oo kale fiihim iyaga dhexdooda ma ahayn reer xamse maa kaana fiihim ahbatu minhu qof isaga ka ahbatsan oo ka sugid badan xadiidka ma jirin yacnii ahla xamse buu ujeedaa yacnii yaziida bna cabdirabbihi imaam axmed ninkaas buu taskiyeynayaa o ammaanaya marka nin isaga ka abadsanaa reer xamsa kuma jirin bu yuu leeyahay malabka marka khamradii laga samaynaya waa kaa nebiga xarimay qaala xadaanaa hanaad bnu sari qaala xadaanaa cabdatu can muxamed yacni bna isxaaq can yaziida bni abi xabiibin can marhadi bni cabdillaahi اlyazaniy can daylamin اlximyariy qaala sa'altu rasuula اllahi sal l slm nebigaan su'aalay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo innaa biardin baaridatin dhul qabow baan ku noolnahay nucaaliju fiihaa camalan shadiidan nucaaliju waxaan qabannaa oon samaynaa fiihaa dhulkaa dhexdeeda aan yacnii kula kulmaynaa oon dhex galnaa camalan camal shadiidan aad u daran wa innaa annaguna natakhidu sharaaban baan samaysannaa sharaab min haada alqamxi qamadigan baan ka samaysannaa nataqawaa bihi waa ku xoogaysannaa calaa acmaalinaa baan ugu xoogaysanaynaa shaqada badanen qabanayna ayaan ugu xoogaysannaa wa calaa bardi bilaadina iyo beledkeenna qabowga ka jiro yaan ugu xoogaysannaa qaala hal yuskiru markaa waxa uu yidhi wax ma sakhraamayaa isaga qultu nacan baan idhi haa qaala fajtanibuuhu waxa uu yidhi markaa ka dheeraada qaala qultu waxaan idhi buu yidhi faina annaasa qaala faina annaasa dadka hayru taarikiihi kuwo ka tegaya maahan dadku ka tegi maayaan qaala waxauu yidhi fain lam yatrukuuhu haddii aysan ka tegin faqaatiluuhum la dagaalamo xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qamadiga khamrada laga sameeyaan inay xaaraamtaha sida cinabkao kale kala qaad ayna lahayn meeshan markaay leeyihiin dhul qabow baan ku noolnaa shaqo badanna waa qabannaa waa ku xoogaysannaa ay leeyihiinna waxaa ka muuqanaysa marka khamradu nooc nashaad iyo xoog qofka inay sii karta walidaalika dhulka ugu qabowga badan adduunyada waa dhulka loogu khamri cad badan yahay gaalada joogta ay ugu khamri cad badan tahay walidaalika dad badanoo tegey waxaas meeshaasi ku soo barteen bahashaas dadkii askarta ee ahaa jiray oo iyagoo diin fiican aan hayaysanin meelaha diinka aan saa ugu fiicnayn meelahaas tegey akaruhum marka bahashaas waxaanoo kale looga dhaadhiciyey falsafadan ayb meeshaan annagaa idinko kuma noolaa kartaan ilaa bahashaan shaqadaan la qabanayo iyo qabowga meeshaan ka jira iyo waxaasay marka ku cadhayaan marka nooc marka inay ku kululaanayaan oo xoog iyo nashaad ku yahay ay khamradu keenayso waa laga qaadan karaa nacam laakiin ma bannaynayso in inay bannaa inay bannaan tahay ma keenayso maxaa yeelay waismuhumaa akbaru min nafcihimaa baa bal nafciga laga raadinaya dembigaaba ka badan ka imaanaya dhibaatooyin fara badan bay leedahay markuu qofka ka dhargoodo qofkuu dilaya qofka dadka ugu xigaa laga yaabaa waalidkiis walaalkiis inuu dilo yaa marka manfacadaana la raadinayaa dhibkaasna waa loo dul qaadanayaa caqli maaha marka qofka inuu saa yidhaahdo waxaa kaloo xadiidku marka yidhi fain lam yatrukuuhu haddaynan ka tegaynin dadka faqaatiluuhum faqaatiluuhum marka waxaa weeyaan min almuqaatalati la dagaalama waa hadday dagaalamaan oy xalaashadaan haddii ay bannaystaan kuna dagaalamaan la dagaalama waay macnaheedu marka waa kala duwan waa kala duwan tahay faqtuluuhum iyo faqaatiluuhum waa kala duwan yihin ayb marka yacnii faqaatiluuhum ma laga wado dadka cabayaad aragtaan dila ma ahan dil iyo dagaal labuu kale yahay dagaal waa nin isagu marka saf kale inta yimid dagaal oogay khamrada marka waa la cabayaa wax la joojinayana male yidhi kuna dagaalamay kaas la dagaalamaa laga wadaa ayb ee daa'ifa mumtanica ay noqonayaan shay shareecada ka mida hadday dad meel deggan ay diidaan oo ay dagaalna markaas keenaan oo dagaalan ka xignaa dhahaan in lala dagaalo sida abubakar sakada kula dagaalay iyo waxyaabahaas dhan waa yacnii taas min haada albaab waay meeshaan ayb ee maahan macnaheedu ninkii khamri caba hala dila maahan xadiidka dhahayo marka afaraad haddii uu caba dilana waa xadiid waxaa weeyaan mansuuq ah culimmada dhammaantoodna ay sidaas ku tageen tirmidi sida uu sheegay imaam اlbukhaari uu ka sheegay riwaayo kale waxay leedahay markay yidhaahdeen qamadii baan ka samaysannaa nebiid ayuu ku yidhi ayuskiru wax ma sakhraaminaya qultu nacan baan idhi haa laa tashrabuu muskiran markaa nebigu wuxuu adaba ha cabinina cillada marka waa iskaarkaas uu sheegaya qatliga iyo dilka ninka khamrada caba in la nasakhayna tirmidi wuu sheegay imaamu albukhaarina waa ka sheegay wuxuu yidhi waalcamalu calaa haada cinda caammati ahli اlcilmi ahlu cilmiga badankood sidan bay ku dhaqmeen laa naclamu baynahum ikhtilaafan wax ikhtilaafa ma ogin dhexdooda fii dalika fi اlqadiimi wاlxadiidi horay iyo dambaba wa mima yuqawii hada maa ruwiya can nebiy sal l slam waxaa xoojinayu yidhi marka xadiidka nebiga laga wariyey uu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa bixdaala ilaa akhirihi khamrigiina kuma jirin xadiid marka waxaa jira tirmidi ku jira oo dhahayo idaa shariba fi raabicati faqtuluuhu mar afaraad hadduu cabo khamrada dila axmed shaakir xadiidkaas aadu ugu dooday inuu yacnii muxkam inuu ka dhigo oo uu markaa aada u difaacay wax naskhi la yidhaahna ma jira ayuu yidhi isagu marka wuxuu ku tegey min baabi tacziir in loo dilaayo laa min baabi alxaddi tacsiir ahaana loo dilaya xad ahaan maya laakiin ibnu alimaamu tirmidi waa kan wuxuu leeyahay laa naclamu baynahum ikhtilaafan fii dalika fi اlqadiimi wاlxadiidi kaasaan marka yaan joogayna ninkii marka ximaar la dhihi jiray khamrada wax badan cabi jirayna waa kii ilaa cumar uu yidhaahdo maa akara maa yu'taa biha badanaa inta ninkan khamro un lagu soo qabanayo yani maa akara maa yu'taa biha waxay keenaysaa yani hal mar iyo laba mar iyo saddex mar maahan wuxuu arkay wax ka badan buu arkay maca daalikana nebiga ninkii markuu cumar yidhi lacanaka allah waa kii ka celiyey uu yidhi shaydaan ha ugu kaalmaynin ninkaana lama dilin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidi can caasim bni kulayb can abi burdata can abi muusa qaal sألت النبي sلى الله عليه لي وsلم nbigan su-aalay can شharaabi min الcasل شharaab oo malab laga sameeyey faqaala daka الbitcu kaasi waa bitci buu yidhi qultu waxaan idhi wayantabiduuna min الشhaciiri شhaciirtana way radiyaan biyo iyo waxbay intay ku radiyaan weelal ku daboolaan bay khamiiraysaa wadurati gallaydana sidoo kale qaala wuxuu yidhi daka الmizru kaana waxaa la yidhaha sharaabkaas mizri baa leedahay uma qaala waxa uu yidhi akhbir qowmaka qowmkaaga u sheeg ana kula muskirin xaraam shay kastoo wax sakhraamiya inuu xaaraam yahay u sheeg dadkaaga qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can moxamed bni isxaaq can yaziida bni abi xabiibin can اlwaliid bni cabadah can cabdillaahi bni camrin ana nebiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga nahaa can اlkhamri wاlmaysiri nebiga wuxuu reebay khamrigii iyo qamaarkii wاlkuubati buu reebay gurbaanka wاlqubayraa ayuu reebay iyo qubayraa'da midda la yidhaahdo ayb sharaab marka ay samaysan jireenoo markaa lagu sakhraamo ayb ayb wاlqubayraa'i buu reebay ayb iyo middaa iyada qubayraa' la yidhaahdo wuxuu leeyahay darbun min الsharaabi yatakhiduhu اlxabashu min الjurati waa khamri ay gallayda ka samaysan jireen ayb walkuuba kuubaduna waxaa weeyaan marka adablu waa gurbaanka qalabkan muustikada iyo gurbaanka iyo waxaan kabanka iyo waxyaabahaas nebigu wou reebay wa qaala waxa uu yidhi kullu muskirin wax kastoo wax sakhraamaya xaraamun weeyaan gurbaan iyo marka khamri waxaa layskugu ag sheegay badanaa waa islaasimaan zinada iyo khamrada iyo heesaha saddexdaas waa iska agdhow yihiin wa qaala kullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamaya waa xaaraam buu yidhi qaala abu daawuud qaala alqaasimu bnu salaam abu cubayd waxa uu yidhi alqubayraa qubayraa'du assukurkatu assukurkatu weeyaan tucmalu min adurati baa laga sameeyaa sharaabka sukurka la yidhaah weeyaan waxaana laga sameeyaa gellayda شhراaب يcmlh الxabشhaة waa شhراab ay xabشhadu samaystaan qال xadثna سacيid بن maنصوuر qال xadثna أbو شiهاaب cabdرabه بن ناaفع عن الxaسن بن cمر الفqyمي عن الxkم بن cتyبة عن شhهر بن xwشhب عن أmi سلمة qاaلت نahى رsuل الlaه صلى اه عل سلم nebigu wuxuu reebay can kuli muskirin wax kastoo wax skhraamiyo وamufatirin iyo wax walbo qofka نaشhaaدka ka qaado oo yacni wax daallan oo kale ka dhigo muskir wuxuu qofka sakhraamiyaa la yidhaha khamradan mufatir ama muftir labadaba waa la yidhaahdaa mufatir iyo muftirba waa loo dabdiyey muftirku waxaa weeyaan qofku wax futuur isaga dhan ma shaqaysan karo waa inuu iska jiifuu jecel yahay inuu iska fadhiyu jecel yahay mas-uuliyaad iyo faker midna ma laha waa waxyaabahan marka daroogooyinka ka samaysan xashiishada binjiga iyo baalkan kale marka noocyadan kala duwane daroogo daroogo daroogooyinka oo kookeynka iyo qaadka iyo mufatirkuu soo gelaya maxaa yeele qofku markuu aad uga dhergo uga dhergo inuu iska jiifuu jecel yahay amuu maanta dhan iska indhihiisaa soo baxaayo maanta dhan wax ma qabsan kara iska fiican ma laha dihniga iyo maanka iyo yani iyo iyo tabarta ayuu qofku wax daallanoo kale ka dhigaa mufatir muftirna waa la dhahaa ayb marka xadiidka shahru bnu xawshab baa ku jiro dacfi baa yaa ku jiro shahru bnu xawshab laakiin culimmada xadiidkan way ku camal falaan baabka khamradowna gelayaa nacam ayb alika saaxibu cawn ilmacbuud wax badan buu sheegay wuxuu yidhi wa qaala fii mirqaati الsucuud alimaamu siyuuطi wuxuu ku yidhi kitaabkaas abu daawuudka shar abu daawuudka leeyahay yuxkaa ana rajula min alcajam waxaa la sheegay buu yidhi nin cajamta ka mida qadima alqaahirata qaahiruu soo galay wa طalaba اdaliila calىa taxriimi اlxashiishati markaasuu wuxuu yidhi xashiishku inuu xaaraam yahay deliil hala iigu keeno wacuqida lidalika majlisun majlis baa arrintaas marka loo oogay culimmadii baa laysu keenay majlis baa loo oogay xadarahu culamaau اlcasri majliskaasoo culamaau اlcasri ay soo xaadireen fastadalla alxaafidu zaynuddiin alciraaqiyu shaykhu اlxaafid ibn xajar baa wuxuu deliishaday bi hada alxadiidi xadiidkan fa ucjiba alxaadiruun dadkii marka yani ama aad baa waa la yaabgeliyey dadkii meesha joogay aad bay ula yaabeen xadiidka uu soo qabtay xashiishada ku dabaqay wuxuu yidhi qaala alkhaطaabiyu almufakiru kullu sharaabin yuuriثu اlfutuur sharaab kasta oo keeno futuur noog ayb yuuriثu اlfutuura wاlrakhaawata iyo jiljilicsanaan fi اlacdaa'i xubnaha wاlkhadra fi اlaطraafi xubnuhuna soo kajiyo yanii xubnihiina wuxuu ka dhigaya wax kabaadhiyaysan oo kale wa huwa muqadamaةu الsukri sakhraanka muqadamadiisa nuhiya can shurbihi in la cabo waxa noocaas waa la reebay lianlaa yakuuna dariicatan ila sukri sakraan inuusan qofka jaranjaro aanay ugu noqonin ayb waxaa kal ciraaqiyu ciraaqi wuxuu sheegay wabnu taymiyata iyo ibnu taymiya hadalkii khaaabi waa dhammaaday waxaa kal ciraaqiyu wabnu taymiyata alijmaaca calaa taxriimi اlxashiishati xashiishadu inay xaaraam tahay bay ijmaaceeda ayay sheegeen wa anna man istaxallahaa qofkii bannaystana kafara inuu gaaloobayo qaala ibnu taymiya ibnu taymiya wuxuu yidhi ina alxashiishata أwalu maa daharat fii aakhiri اlmiئati الsaadisati min alhijrati markii ugu horrayso xashiishadu ay soo daahirtay waxay ahayd qarnigii lixaad miadii lixaad miadii fii aakhiri اlmiئati الsaadisati waxaa loo jeedaa yacnii lix boqol boqolkii lixaad boqolkii lixaad waa lix boqol min alhijrati xiina daharat dowlaة الtataar tataartu markay meel walba qabsadeen wa hiya min acdami اlmunkaraati munkaraadka kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa wahiya sharun min alkhamri khamradana waaba ka shar badan tahay min bacdi اlwujuuh meelaha qaarkood liannahaa tuuriثu nashwatan waladatan wa طaraban kaalkhamri dhinaca khamraday ula mid tahay qofka dhan fudayd iyo yanii isaga dhanoo yanii maankiisu iska furan iyo iyou ka helaa iyo macaansi ayb wa tascubu acaama cuntada waa way adkaysaa wayascubu الطacaamu calayha cuntadana korkeeda waa ku adkaanaysaa min hada اljaanib marka fahiya acdamu min alkhamri khamriga waa ka weyni waa ka daran tahay marka wainamaa lam yatakalam fiiha ala'maةu اlarbacatu a'immadii afartaa kama aysan hadlin liannaha lam takun fii zamanihim wakhtigooda xashiish ma jirin waqad akhطأa alqaa'ilu waa gefay buu yidhi ninkii yidhi xaramuuha min hayri caqlin wanaqlin وxaraamu تaxriimu غayri الxaraami ka yidhina waa gafay buu yidhi وama الbinju fahuwa xaraamun binjigu waa xaraam binjigu waa geed meelahan ka bixi jireen meelahaas marka wardhigilaydaas iyo howlwadaagtaas iyuu ka bixi jireen marka ciyaalku iyo dadkan ciyaal suuqa cabcabi jireen waxbay intay ku dardaraan markaasay markaa iyaga dhan waa ku wareerayaan qaala بnu تaymiya ina اlxadda fi اlxashiishaةi waajibu xashiishka in layska xadaa waa waajib w ashiish cabo waa la xadayaa ayb qaadka isaguna marka macnahaasoo kale wataan shaqo male male maal iyo qoys iyo yacni dararkiisu waxaa dhici karta inuuba xashiishka iyo qaadka waa isku darar ayb lama kale reebi karo ayb nin hadda qaad cunay cunto ma cuni kara cunto ma cuni karo ehel waxba uguma yaallo wuxuu samayn kara male yani waa qof yani ma shaqaysanaayo maal fara badan waa kaga baxayaa isagiina waxa uu u cunaaya waxay tahay wuxuu ka raadinayaa maankiisu si inuu u doorsoomo ayuu rabaa waxyaabahaas oo dhan marka waa xaaraam waa waxaa jirta waqtiga ibnu xajar ilhaytami ayaa maka waxaa ka dhacday qaxwada in laga hadlo yacni shurbu alqahwa qaar culammada ka mida waxay sheegeen inay baashaasi isbeddel leedahay mufatir inay tahay qofku inay taftiir u keenayso iyo yacnii fadhi badan iyo waxaas kafeega iyo waxyaabahaas markaas baa waxaa dhacday marsuum ayaa la soo saaray maka dhexdeeda in laga mamnuuco qaxwadii la cabbi jiray markaas ibnu xajar ilhaytami waxbuu ka qoray qaxwadaas iyo bacdi ahlilcilmi oo kale oo wax ka qorayoo inaysan waxba ku jirin mufatirna ahayn xaaraanna aysan ahayn bay qoreen markii dambe waa layska ilqeeyey waa layska dhaafaycalaa kullin marka xashiishada iyo benjiga iyo qaadka iyo iyagu waa baab dhinac waa mufatir waxyaabahaas haddaan la dhihinba waa muskir shayga marka xilliga uu soo daahirana waa ku xihantahay culimmadii hore maxay uga hadli waayeen ma la dhihi karo xashiish waagoodu hadduusan jirin maxay uga hadlaayeen maba jireen laakiin waxa hadda yimaado inuu qaacidou nebigana siiyey muskir iyo mufatir waa reebay kullu muskirin khamrun buu yidhi wixii hadda la soo saaro ama la sameeyo qaacidadaasaan ula laabanaynaa hadday iskaar keenayso ama taftiir ay keenayso waa xaaraam aayadkan iyo xadiidkan ma la dhahayo xashiishkan waa kan waa lagu ijmaacsan yahay aayadna looma haayo iyo xadiid maxaa yeeley zamanu nebiyi xashiish lamaba aqoonin bannaan قال xdثna سعيid بن yb marka قال xadaثna mسdd وmuسى بن إسmاعيiل qال xadaثna مهdiي yعnي بن maymuun qال xadaثna أbu cثmaan qاla muسى whuوa cmr بن saلم الأنصاaري عن الqاsم عن cائشhaةa qاaلت samctu rasuul الlh صلى اه sلم yquuل kul muskrin xaraaم وma askra minhu الفarqu وmaa askara wixii uu wax sakhraamiyo alfaraqu weelka weyn oo minhu isaga ah familul kafi calaa casha buuxeeda calaa casha muggeed oo minhu isaga xaraamun weeyaan waa xaaraan calaa casha oo la-eg waa xaaraan wixii weel weyn wax ku sakhraaminaayo calaa cashaas wax la-eg oo tiisaa waa xaaraam yacnii khamradu hadday toban koob wax ku sakhraaminayso calaa cashaas in la eg oo la cabaa waa xaaraam iyadana saas ka wadaa ayb aan macbuudkan ka ayb وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد